samu'eelkii koowaad cutubka sagaalaad haddaba waxaa jiray nin reer benyamiin ah oo magaciisana waxaa la odhan jiray kiish oo wuxuu ahaa ina abi'eel ina seror ina bekoorod ina afiyax oo reer benyamiin ah kaasoo ahaa nin xoog leh oo geesi ah oo isna wuxuu lahaa wiil la yidhaahdo saa'uul oo ahaa nin dhallinyar oo wanaagsan oo reer binu israa'iilna kuma jirin qof isaga ka wanaagsan garbihiisa iyo waxa ka sarreeyaba way ka dheereeyeen dadka kale oo dhan kiish oo ahaa saa'uul aabbihiis ayaa dameerihiisii ka lumeen markaasaa kiish wuxuu wiilkiisii saa'uul ku yidhi mididinnada midkood kaxee oo kac oo dameerihii dondoon markaasuu dhex maray dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim oo haddana wuxuu dhex maray dalkii reer shaalishaah laakiinse dameerihii ma ay helin markaasay haddana dhex mareen dalkii reer shacaliim oo halkaasna ma ay joogin oo haddana wuxuu dhex maray dalkii reer benyamin laakiinse halkaasna kama ay helin oo markay yimaadeen dalkii reer suuf saa'uul wuxuu mididinkiisii la socday ku yidhi innakeen aan noqonee waayo waaba intaasoo aabbahay dameerihii ka hawa go'aa oo innaga inaga fekeraaye oo isna wuxuu ku yidhi bal eeg magaaladan waxaa jooga nin ilaah oo isna waxaa weeyaan nin aad loo ciseeyo oo wax alla wixii uu yidhaahdaba run bay noqdaan haddaba bal inakeen aynu tagne mindhaa wax waa inooga sheegi karaa jidka aan mari doono markaasaa saa'uul wuxuu mididinkiisii ku yidhi war haddaynu u tagno maxaan u geynaa ninka waayo kibistii wiilasheenna waa ka dhammaatay oo ma hayno hadiyada aan u geyno ninka ilaah bal maxaynu haysannaa markaasaa mididinkii mar kale u jawaabay saa'uul oo ku yidhi bal ee gacanta waxaan ku hayaa rubuc shaqel lacag ah haddaba kaasaan ninka ilaah siinayaa inuu jidkeenna inoo sheego aawadeed waagii hore reer binu israa'iil dhexdooda markii nin ilaah wax weyddiisanayo sidaan buu odhan jiray inakeena aan wax arkaha u tagne waayo haatan kan la yidhaahdo nebi waagii hore waxaa la odhan jiray wax arke markaasaa saa'uul wuxuu mididinkiisii ku yidhi wax wanaagsan baa tidhi haddaba inakeen aan tagne sidaas daraaddeed waxay galeen magaaladii ninka ilaah joogay oo markay soo fuulayeen jiirtii magaalada waxay la kulmeen gabdho aroor u soo baxaya halkaasay ku yidhaahdeen wax arkihii halkan ma joogaa oo markaasay ugu jawaabeen wuu joogaa oo wuu idinka horreeya haddaba dhaqsada waayo isagu maantuu magaalada yimid maxaa yeelay dadku maantay allabari ku bixinayaan meesha sare oo markaad magaalada gashaan isla markaasba waad helaysaan isaga intuusan meesha sare tegin inuu wax ku cuno waayo dadku wax cuni maayaan ilaa uu yimaado maxaa yeelay isagaa allabariga ku duceeya dabadeedna kuwii loo yeedhay way cunaan haddaba sidaas daraaddeed kaca waayo hadda waad helaysaan isagii markaasay magaaladii u kaceen oo markay magaaladii soo galeen bal eeg waxaa iyagii ka soo hor baxay samu'eel oo u socda meeshii sare haddaba rabbigu wax buu samu'eel u muujiyey maalin ka horraysay intaan saa'uul iman oo wuxuu ku yidhi berri haddaa oo kale waxaan kuu soo dirayaa nin ka yimid dalka reer benyamiin haddaba waa inaad isaga subagtaa inuu amiir u ahaado dadkayga reer binu israa'iil oo isna wuxuu dadkayga ka badbaadin doonaa gacanta reer falastiin waayo anigu waxaan soo dhugtay dadkayga maxaa yeelay oohintoodii baa isoo gaadhay oo samu'eelna wuxuu arkay saa'uul rabbiguna wuxuu isaga ku yidhi bal eeg waa kaas ninkii aan kuu sheegay kan qudhiisa ayaa dadkayga u talin doona markaasaa saa'uul u soo dhowaaday samu'eel oo iridda jooga oo wuxuu ku yidhi waan ku baryaaye ii sheeg wax arkaha gurigiisu meeshuu yahay oo samu'eelna wuu u jawaabay saa'uul oo ku yidhi wax arkuhu waa aniga meesha sare hortay taga waayo idinku maanta anigaad wax ila cunaysaan oo subaxdiinna waan ku dirayaa oo kulli waxa qalbigaaga ku jira oo dhanna waan kuu sheegi doonaa oo dameerahaaga saddex maalmood hortood kaa lumayna ha ka fekerin innaba waayo waa la helay bal yaa reer binu israa'iil dhexdooda laga wada jeclaadaa sow ma aha adiga iyo reerka aabbaha oo dhanba markaasaa saa'uul u jawaabay oo ku yidhi war sow anigu ma ihi reer binyamiin oo u wada yar qabiilooyinka reer binu israa'iil oo weliba jilibkaygu sow ugama sii yara qabiilka reer binyamiin jilibyadiisa haddaba maxaad sidaan iigula hadlaysaa markaasaa samu'eel wuxuu kaxeeyey saa'uul iyo medidinkiisii oo wuxuu keenay qolkii martida wuxuuna fadhiisiiyey kuwii loo yeedhay dhexdooda meeshii ugu wacnayd oo kuwii loo yeedhayna waxay ahaayeen in soddon qof ku dhow markaasaa samu'eel wuxuu cuntokariyihii ku yidhi qaybtii aan kuu dhiibay ee aan kugu idhi adigu ihaay balla kaalay markaasaa cuntokariyihii wuxuu soo qaaday garabkii iyo wixii ku yiilba oo wuxuu hor dhigay saa'uul oo samu'eelna wuxuu yidhi bal eeg wixii laguu kaydiyey haddaba hortaada dhigo oo cun waayo waa laguu hayay ilaa wakhtigii la qawimey oo anigu waxaan idhi dadka waan marti qaaday markaasuu saa'uul maalintaas wax la cunay samu'eel oo markay ka soo degeen meeshii sare oo ay magaaladii soo galeen wuxuu saa'uul kula sheekaystay guri dushiis oo waxay kaceen aroor hore oo markii waagu soo kaahay samu'eel ayaa saa'uul gurigii dushiisa uga yeedhay oo ku yidhi kac aan ku dire markaasaa saa'uul kacay oo isaga iyo samu'eelba dibadday u baxeen oo markay ka sii dhaadhacayeen magaalada darafkeeda samu'eel ayaa saa'uul ku yidhi mididinka u sheeg inuu inaga sii hor maro markaasuu isna ka hor maray laakiinse adigu istaag haatan aan ereyga ilaah ku maqashiiye